munaasabad lagu shaacinayay natiijada imtixaanka fasalka sideedaad ee sana dugsiyeedka ee gobolka banaadir ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana munaasabada lagu shaacinayay natiijada imtixaanka ka qaybgalay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho doctor xasan maxamed xuseen mungaab iyo mas-uuliyiin kale imtixaanka fasalka sideedaad waxaa u fadhiistay arday tiradoodu gaadhayso arday waxaana baasay oo u gudbay dugsiga sare arday halka ay dhaceen arday tiradoodu gaadhayso arday imtixaanka fasalka sideedaad waxaa kaalinta koowaad ka galay safiya cabdulaahi halka kaalinta labaad ay ka gashay sahra axmed cali kaalinta saddexaadna waxaa imtixaankaasi ka galay maymuun ramadaan afhayeenka gobolka banaadir saalax xasan cumar ayaa ku dhawaaqay natiijada imtixaanka fasalka sideedaad ee sana dugsiyeedka ee gobolka banaadir ardayda gashay kaalimaha ugu horeeya natiijada imtixaanka sanadkan kaalimaha ugu horeeya kaalinta koowaad kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad waxaa ku guulaystay gabdho waxayna kaliyeen kaalinta koowaad roll number ba laba shan hal hal sagaal eber toddobo waxaa ku guulaysatay gabadha lagu magacaabo sakiyo cabdulaahi cali iimaan degmada warta nabadda dugsiga amiir nuur wadarta guud ay keentay waa toddoba boqol konton iyo siddeed isku celcelis sagaashan iyo afar dhibic siddeed darajadana waxay ku gudubtay a kaalinta labaad roll number ba laba shan hal lix laba siddeed sagaal waxaa ku guulaystay kaalinta koowaad gabadha lagu magacaabo zahra axmed cali maxamed degmada dharkeenley dugsiga giire waxay keentay toddoba boqol afartan iyo saddex isku celcelis sagaashan iyo laba dhibic sagaal waxayna ku gudubtay grade a kaalinta saddexaad roll number ba laba shan eber lix saddex labo lix waxaa kaalinta saddexaad ku guulaystay gabadha lagu magacaabo maymuun ramadaan cali cumar degmada yaaqshiid dugsiga imaamu zaylici wadarta guud toddoba boqol afartan iyo labo isku celcelis sagaashan iyo labo dhibic siddeed waxayna ku gudubtay grade a gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho doctor xasan maxamed xuseen mungaab oo ka hadlay shaacinta natiijada imtixaanka fasalka sideedaad ayaa sheegay inay farxad gaara u tahay in imtixaankaasi ay kaalmaha koowaad labaad iyo saddexaad ka galaan gabdho waxaan jeclahay marka hore inaan hortiina hambalyo iyo ammaan ugu diro ardaydii guud ahaan gudubtay ee sanadkan u bilaabanayso daraasadda dugsiga sare waxaan dhanka kale si gaar ah ugu mahadnaqayaa ardayda kaalimaha hore ka galay imtixaankii fasalka sideedaad ee muujiyey dadaalka kartida iyo aqoonta marka waxaan leeyahay hambalyo gaara ayaan u dirayaa iyaga iyo waalidiintooda iyo macallimiintoodii ku soo dadaalay ee soo waxbaray soona barbaarshay si gaar ah saddexda arday ee kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad galay ee gabdhaha ah waxaan leeyahay hambalyo hambalyo ilaahay subxaana wa tacaala ha idinku guuliyo daraasadda inta dhiman waalidiintii iyo macallimiintiinana waxaan leeyahay hambalyo dhanka kale waxaan u mahadnaqayaa dhammaan howlwadeennadii ka soo shaqeeyey oo ay ugu horeeyaan agaasinka waxbarashada gobolka banaadir macallimiintii bahda waxbarashada iyo kaalintii amni ilaalin ee laamaha amniga gaar ahaan booliiska gobolka banaadir